draagan obadoska hadda soo baxay oo caruur badan lahay haddaan nahay communitygana soomaaliyeed runtii ilaa waxaa runta in laga sheegaa fiican communitygeenna iyo aabbayaasheenna hooyooyinkeenna awoores badan iyo la socod badan kama warhayno wax wara aan ka warhayno aan la soconno waa yarta marka laakiin dhibaatada waa jidhaa waxayna u inkriisgaroobaysaa si ah xaddaafay u socotaa marka runtii waxaan rajaynaynaa communitigu inuu u diyaargaroobo macnaha baan rajaynaynaa waa tahay cabdirashiid bakin waxay ga wartaan bal maxaa la gudboon soomaalida haddii bulshooyinka kale ee kanada e nambar badan oo ka mida la leeyahay way u dhimanayaan isticmaalka drugskan xaddaafka loo isticmaalayo dhallinyaro badan soomaaliya jira oo ayaga laftooda dhibaatooyin faraha kula jiro oo daliilka ay ka mid tahay marka si fududna dabcan dhibaatadan hadda socda qayb ugu noqon kara bulshada maxaa la gudboon waa xuseen aada u maadsantaa mar labaad cudur macnaha obadoskan dhallinyaro badan oo soomaaliya oo dhinacan amerika lowlaa kanada iyo amerika isku haldannahay laakiin laba magac ka wadano maraykanka aad buu ugu badan yahay laakiin communitygeenna canada specially torona inay tahay magaalada ugu weyn communitygeenna anugu aan ka mid ahay liidarada soomaaliyeed oo culummada macnaha communitiyada waxgaradka waxaa nala gudboon arrintan waa arrin xawli xawli u socota si xoog badan oo u socota waxaan runtii nala gudboon inaan wacyigelin aad u badan aan waxayno aadna u isticmaalno baraha bulshada ay ugu waaweyn yihiin aabiyooda b b c-da iyo telefishinada si loo wacyigeliyo sbeshali waaridiinta sbeshali hooyooyinku wax badan lama socdaan marka haddaan anugu ka mid aha communitygii communitiga waxaan ka codsanaynaa liidariinta culummada in la isku yimaado masaajidada muxaadarooyin laga jeediyo meelaha la isugu yimaado howlo la qabsado la wacyigeliyo hadda anugu qaybta aan wado oo isboortiga aan wado annaguna inta isboorti taqaanana ay ka qayb qaadato kuwa yaryarka hadda la hayo in loo sheego dhibka iyo dhibaatada uu leeyahay inuu macnaha ka daran yahay daraag kasta uu ka xoog badan yahay dhimashadana hadda ay aad u inkriis garowday hadda sanooyinkai lasoo dhaafay intuu bandamiga ahaa wuxuu kordhay boqolkiiba sagaashan iyo lix buu kordhay marka waa garan kartaan in two years nine six percentage macnaha waxaa weeye waa waa bad ama webiyaal soo fatahay oo buuro ka yimid oo ilaahu naga celiya ma ahan aan iska celin karin marka communitiga waa in u diyaar garoobaan waa tahay cabdirashiid marka laga soo tago in hogaamiyaasha bulshada soomaalida aad ka mid tahay oo dhallinyarada aad barnaamijyo cayaaraha ay ka mid yihiin aad qabataan oo lagu badbaadinayo sidoo kale waxaad taageertaa oo had iyo jeer aad ku xiran tahay hooyooyin dadaal iyagana wada oo dhallinyarada laga dilay ama dalkan caruur looga dilay markaad la shaqaynayso hooyooyinkaas ma ku tartaan waxyaabaha aad ka hadlaysaan daliilka marka laga soo tago arrintan sii kordhaysay haddaba aad ka dhawaajisay drugska la xidhiira runtii hooyooyin oo ilaahay khayraa siiya oo loogu magaca m c s i oo ooy maalgeliyeen ama gacan siiyeen midaynta ayaan waxaan la shaqaynaya last five years oo hooyooyinkaasna waa ilaa iyo afartan hooyooyin oo afartankaba ah victim caruurahoodii ayaga waa wada dhalnay caruurta laakiin hooyooyinkii dhalay oo sagaalka bilood uurka ku soo qaaday calooshooda laga soo saaray waa isku yimid waana arrinta ay wadaan oo dowladda kanada ay la xisaabtamayaan arrimahaanna waa isku soo qaadnay inaan wacyigelinta hadda aan ku darno arrintan xawliga ku socoto obadooska ah marka runtii mooyooyinka m c s i way brogaraamka waa noogu jiraa every saradayna brogaraamkaas ayaan galnaa waana brogaraam continuso noo socdo wa wataa ugu dambayntii adoo iisoo koobaya maxaa hal iyo laba u jeedan lahayd bulshada soomaalida si looga feejignaado halistan dardarta ku socota ee la xidhiirta ee daroogada wallaahi waa number one iyo number two iyo number three iyo number five way ka xoog badantay waxaa number one aan u dirayaa codsi dheer u dirayaa because lowla aan nahay dad muslimah diin ku soo koray ixtiraan badan aan loo hayo noloogu dhalay culummada masaajidada in wacyigelinta salaadaha jamcooyinka oo khudbada jamcada in lagu daro talabaadna waxaan leeyahay aqoon-yahanada waxgaradka communitiyada in ayagana isku yimaadaan wacyigelin la waxiyo midda saddexaad aan ku darayo anugu aanan ka mid ahay aan madaxdan ka ahay inaan dhallinyarada macallimiinta isboortiga haysoo dhanna inaan isku nimaadno aan caruuraha yararka oo hadda koraya oo hadda aan badbaadinay ilahay wax badbaadin karee inaan ugu darno macallimiintada jirkooda inaan ugu darno lagjaro ah dragan iyo obadoskan dhib ku leeyahay